bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanta fayla saaxiibyaal hagga dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobadiisan oo ka kadheegi doontaan weliba yo kumadaha mahmaha soomaaliyeed baa jirta waxay tidhaahdaa nin xaaskaaga doonaya gabadhaada kuma qanco marka ugu horraysa armaanay qolooyinkan iminka hadhaadhiga baan odhan karaa moogta qolooyinkan ka soo hadhay bikoos raggii qaar waa isgarteen waaro waan ugu mahad celinayaa yani waan u hambalyaynayaa isaga iyo dowladdiisa shariifkii meeshii wuu ka baxay marka hadhaadhi baan odhan karaa hadda yaa ku soo hadhay meesha armaan hadhaadhigu wax kale ay doonayeen in soomaaliya heshiisaba aanay diyaar u ahayn anigoo runtii ku qanacsan laakiin madabiina ku-xigeenka maamulka puntland iyo kaasaay gebi ahaanbuusa haraanta la dhowi golaha iskaashiga maamul goboleedyada dalka weliba usahaaya isiinu kofkumada ugaasiinta koonfur galbeed ee soomaaliya welinuusi ku dugaayay igmar kale gadaalan dhiindhiina doorashada koonfur galbeed wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka ee soomaaliya yaa wada qorsho mar kale diyadana mashruucu elan bedela doona dastuurka kumeeldeerka dalka luuqadda carabiga dhammaan buuse lanka bedela doona waata luuqadii maayiga hanraabta soomaaliyeed toddobaadkan weliba yoona kudha jaraya murume eedan wing ellagan weliba yoo dooradeena ee gaddoomiye cusub gaddoomiyaheeda cusubnayna geeka tawbaryahan gebagabay qaarkumada ah haraabta soomaaliyeed ee magaalada muqdishoiyo kuwada kulmeen saas oo kale barnaamijka walyaabo aysinka dheega doontaan intaynu ka guda jarno weliba yoo kumid nagada doonane gobolka shabeellada hoose goon ahaan magaalada afgooye weliba yeeda kudhiiday munaasabad laka taageeray xukumada musharaxiintan surung gobodobka xilka madawiinenimo ee koonfur orsa barnaamijka dhegaystayaalka dheega doontaan intiinu ka guda jarno ciidamada ammaanka oo muqdishiyo ka gobodeen koox buracde wararkiin ka dambeeya al-shabaab oo yeeda isku kubati yaa isku kubati degmada xaran dheere madawiinaha maamulka jubbaland yaa magalowyahanta dhooraha guud ee maamulkaasiji waa ka kii qaranka qodobadaas iyona qodobo kale iyo ka dheega doontaan intiinu ka guda jarna barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo labaatan iyo sagaalka barlatum iyo koowaad sannadda labada konton iyo siyeed ku saaxiibyaal qodobadaas obabalerang anoo suldaan bishaar meosiin hayawaana ka dhawaada qodobkan ka horeeyo ee barnaamijka kulanka idaacadda warsan magaalada baydhabo dhegeystayaal weliba use eye ugaas isaaq ciidan xasan isaaq doolow weliba sukumada iyo ugaasiinta koonfur galbeed ee soomaaliya waraysisusyaa idaacadda warsan magaalada baydhabo weliba useye ee koosina ku hadalay xaalada doorashooyinka koonfur orsa sadayadeed
ugaaska oo beela jiran waay anoo ka hadalo magaaga ugaasyada oo koonfur galbeed kolley dacwada sidoona arig wayna kolley waa markii koowaad oo ku dhiyaas doorasho ku dhiyaas koonfur galbeed qabanqaawadana ilaa hadda sidoona arig wayna eedaas cilato maadaama oo waktiyada reegaladi kow jari haddana kolley sida ka socdo eed eed
gorani ogaasiyada haddiise etin ee koonfur galbeed ee soomaaliya adoona markaas kumada taha qooyaanada saansaanta xilli dare xilligan dareerta sasiin la muuqata muuqata koley horumar oo la gaari waayo koley rabitaan oo shacbi oo in taqiiqow rajeeyaan oo ilaahay rabbi koley doonatay doorasha waa guul loo horumar la gaariyo inta boykasna doonaan madaximo maalin doona doorashada insha allah
gorodi markii dhanayga kale lanfiri xaalada kale ee faragelinta dowladda federaalka iyada ka ahayd doorashooyinka koonfur galbeed ee soomaaliya taas may ku letiin koley faragelintaas shaksi ah haddana walibaainiyo shacbada lagu horfayne oo shaksiyada oo qofka oo rabitaanka langeerana ina langeeray shacabka iyo aana koley mana fayla ini oo shacab la caburiyo oo walio unfadaana korsholashaananu ma fayla sidaan aragtida ilaasan
gorodi ada kiilata xilidan in dowladda federaalka iyo adu wada faragelinta kolley meni umadadan wada tilmaanto walay sujada ini oo askari geliyaan yonasaraan oolasooan way kuroonye ini shacabkii la qiimeeyo iyaga rabitaan shacaba meele ka goyan koonfur galbeedna rabitaanka shacabka ini la qadariyo waayo oo laka taageero kolley sida ana iarta ini onay hadiba umadidan wada tilmaamo ayda meeli wali corona ini ولا ومدينة في الشيخ القنعي هي من الكتير جدا القنعي إلا هذا المعارضة إنه دولته بهذا لا تكون مقدرنا دائما أرغوي مربعة الشيخ تقول لي على مدة ولي بعض الأرغاء يعني شيء كله بلين يعني أرغاء داد ولي أرلا يعني ربطان كشعب كأني أنا داد
wali atiina mas-uuliyiin mas-uulan haay shacabkii deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya marba haddiise arrintaasayta keliya sakanka koobtan ee farigelinta iroja iroja iroja taashayta micninta leega kordhiyaase
macno badan kordhiyaas hadiiba aanay dee laxkana naag laxkana naago qofkii oo walaagilka sheego oo laga aadaya inay naftirteeba aana miihi aastirona faylata mana is aastirooyan laakiin وقت كان لكثر المنبه لكثر نوع si aanay baylan garaaweysadii marka dadkeena hadda hawada kuqaybiyeen oo oodshoo fadaayan inajalosoofaaayan hadina kulley hayskana noqdo dowladda walalahnay rabitaan shacbi iyoba meelo rabitaan shacbiya diro rabitaan shacbiga oo koonfur galbeedna inay laga cabureyna eran lahayn mahadane kowrawe in doorashadii shanta december lanka tala gale inta mamber laka dara doona taasayti mayni loo dhaagasa taas dhiniki ka sheeku dheegata
kolley nasiir sare ee biyadan weyn waaye hadii taqlisigay yani wale la faday waqti la gadiye dara international community oo ku qayb kala lahaysi oo tarafar korjeestu baada lahaysi si oo waqti shahiidi ay lindero christmas ay lindero christmas iyoona ay wada soo qabaan oo meelina naga soo kala ana sidaan aan argo inoo caso laakiin inay la kuwaado si taasade oo rabitaanka shacabka marsi oo marmuaqeedan dhegmiyaar laayar gadaalan dhakowka doorashadan inta badanba gadaalanka dhakahay ay islaat ku sababan hata
كل ولا سبب ما رابطان شعبي إن اللي تيجي أو رابطان شعبي إلى هرمك إلى بدو يان عربويا أي هذا رابطان كاسيت الشخصية ده
رابطان شعبي قصي لنا اللي تفضل تفضل حتى عصي دولة السعودية لنا اللي تفضل لكن أنا في هذا النجمة ولا في شيء لنا صندوق السكت طبعا لا لا تساعد كي نتيجة لنا كما تدي لك تعرف أفضل بهذا لكن يعني مرول بدتيال مرال جميع ويتوزي يعني لسنتها نوال إيجابي نسيب شيء كي لنكشف ولا بالله ولا تاجر تاجر لا amdigii dhinaga kiishay weli laleeyahay ciidamada la sheero doona armooga sayki aqooni ahaan saameynta lakeeyo ladaasa
hadii lakubaas xarumiinka kalasabaydona dirsha marka xaalad nankii oo isla ammaan mashaano koran nanka ammaan shaano keew marka wale ciidan roobi ciidan ciidan iyo wale oo liska cabsi geliye ma ciidan roobo mana ma imbaahan hal askari laakadar ma imbaahan sababta guuha internet la isticmaala madadanka dawladda iyo miska sheekh sheekh mayshaano tan oo dawladda layla haweeda layla heralahay kaa ka dhexdan aad wali kutirkuta koonfur galbeed maha federaalk waay marka kaanas la isticmaalo saasaar lahay
doorashada culayskeereen ee keliya limusharax aada shaksiyada tiida dhinasan janjeersanto
qof anaan janjeero ma argo hoyo qofkii kooy oo hooyo oo caqimarin jarna kii oo doran kii kala socod iyo kasayan iyo dooradan hasi kuxumaadon iyo kasayan se nagumayan xaqiiqailahadoon isudhelo baday way marka reed kolley nan oo aragtidiisa hadda lama aragna awoodiisi baalkii lama aragna waa babajay lama aragna ani hadala kuma caaraday inilaa ku horjeesad nan walba tijaabiya ilan qof oo koonfur galbeed andhaladilay waay marka ummadii haddii sulankooda waa inuu waay marka kolley meedi oo ummado wada taagan kii tan aniga ummado kaasa taagan
okay ummadda dhinaga qaar kumada bulshada iyo dhinaga waan badanye aadina walay ka dhabaajida in haldan xitaa aan la safana mama arna ilaa ayaa ta qofo siyaasadiiska qanacsiida
siyaasada hadday qanacaso oo qof suufiya siyaasadiisa sidee laeromana xukumay oo siyaasad ahaan muse maamulka afur galbeed mis maamul kale oo kale maxaqobadii weli maaragna oo shacbo oo maamuli maaragna cid walaana ka qofno oo ku taageero qofno ku diida mab argo markareed kullakiinin koo ilaahinin wanaeeraan jadownoonasadiyo ka taageerno saasaarlaya
dhegeystayaal sinkuraale gilaan meelo birsho oo codka isaga gohay hawada ee la jarta daraadii iyo hagti marka xilliga waraysiguna qaadanay
مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربه ظاهرون بشرى بروستو امبارجر براس مقايد هنغورد بشرى bigi buura dhawaayan boholahan aruursadaayan berdi gaboofyaylan arigaw biilil mehergelaayo been foralina booli rungaban ka hasban dhegde bertii raashiinkaa kartay bulshoy kooya ku bulqaa kartee baa raashin buu hulay ma'e karyow kallaka shalbariime'eya kookadaa bilaay hoobi hoo raashin ada umbogaaso dhedhashay bariime'e ambaahanaaytay weydiyaasi busraa ankaseedaa ku bulqaasa kooya walaalayaal bilcda ii suurada nadaafadda bedin shay'i alaabtiyee si lahan suubiiba baahidii tabberko gooyase raashiinshee hor lahasiinbaadheka waboobismiinku sugu doontana dharasba anka beega maasan run habbattii hay aragdeena bushoy habaha
weli barnaamijka kulanka idaacadda warsa magaalada baydhabo iyo dhegeystayaalka gudu jarnay qodobka kale ee sii higa ee barnaamijka siyaasadda oo namaadan waliba use dhegeystayaal ninagada doone madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka puntland iyo ku hadalay khilaafkan dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya iyona maamul gobole xubno kuwe dowladda federaalka ee soomaaliya caamey iyo waliba usahaye ko usoco waraysi biyahay islamarkaasna waliba usahaye ko usagabyahaan dhoolka ka jiiday golaha iskaashiga maamul goboleedyada dalka
ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto waan salaamayaa waxaan salaamayaa aqalka sare si guud si gaarana guddida khilaafaadka oo uu guddoomiye uu yahay cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamuud faroole runtiina ugu hambalyeynayo su-aashan aad i weydiisay nin waliba aragti buu ka leeyahay mahmaha soomaaliyeed baa jirta waxay tidhaahdaa nin xaaskaaga doonaya gabadhaada kuma qanco marka ugu horeysa armaanay qolooyinkan iminka hadhaadhiga baan odhan karaa moogta qolooyinkan ka soo hadhay because raggii qaar waa isgarteen waare waan ugu mahad celinayaa yani waan u hambalyeynayaa isaga iyo dowladdiisa shariifkii meeshii wuu ka baxay marka hadhaadi baan odhan karaa hadda yaa kusoo hadhay meesha arman hadhaadigu wax kale ay doonayeen in soomaaliya heshiisaba aanay diyaar u ahayn anigoo runtii ku qanacsan laakiin xilligii ay waxan bilaabeen iyo maanta wakhtigu waa kala jaad geeska africana waanwaan iyo ididiilo iyo wanaag eh, baa ka buuqda eh, ka muuqda iyadoo runtii aan ugu hambalyeynayo en, eh, lamisay afarta madaxweyne eh, saddexdaa hadalka waday iyo ismaaciil cumar geello hadda dhowaan ku biiray aan ugu hambalyeynayo wanaagga iyo aragtida ay ka leeyihiin si ay isugu keenaan eh, ummadda ilaa u naxariista aabahay baa odhan jiray adeero shiina shuuci xalqiga uu leeyahay aad arkaysa one point three ama four maraya yaa kala maarmi waayoo en, doonaya shiinihii kala raadinaya marka inaan la kala maarmaynin iyadoo xeelkaa joogto anigu waxaan qabaa waa faker wanaagsan laakiin faker ujeedadiisa qoladani u qurqursan tahay ma aha qoladan hadhaadiga aan odhan karo wax kalay doonayaan waxa kalay doonayaanna dee anigu ma odhan karo haddeer idinkama sheegi karo ma odhanayo waxa iyo waxaasay doonayaan laakiin waa nin eh, xaaskaaga doonaya gabadhaada kuma qanco in baan rabaa inaan kusoo koobo hawsha iyada ah Een, waxay sheegeen guddiga khilaafaadku in een, maamuladu ay soo gudbiyeen tabashooyin een, la xiriira amniga iyo deeqaha qaybsigooda iyo sidoo kale siyaasadda ee guud ee arrimaha gudaha iyo ta dibaddaba Een, arrimahaasoo dhan adiguna maadaama aad ka mid ahayd een, de- dowlad goboleedyada oo weliba madaxdii ugu sarreysay ay tahay tusaale ahaan puntland oo kale cabasho gaara bay qabtaa een, qaarna way kala siman tahay maamulada kale ma waxaas waxaad leedahay wax wax kama jiraan maya runtii ma lihi habka loo maray baa qaldan baan qabaa haddii loo baahan yahay wax kasta en, eh, walaalaa dhaxal isku qabta walaalaa xoolo isku qabta walaalaa wuxuun xaajo iyo aragti isku qaban karaa laakiin meesha waxaa lagaga saari karaa wadahadal in la wada hadlo anigu mar walba waxaan taagnaa war habka aad u marteen waddada aad u marteen baa qaldan waxaanan qabaa habkan qaldan waxay ka soo bilaabatay intii uu eh, madaxweynaha ka ahaa dowladii dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo runtii waxyaabo fara badan oo illegala aad mooda inay ku barteen maamuladu waxyaabo fara badan oo aanay ahayn inay sameeyaan runtii ay ka heli jireen dabca eh, yacni xasan sheekh maxamuud u muujiyey yay xadhigga goosteen oo soomaalinimadii laga tegey oo dowladnimadii laga tegey oo nin walba isaga wax personal interestkiisa ah uu damcay inuu ka raadiyo dowladda federaalka taana waxaad moodaa sida adduunku isu bedelayo dee dowladdu waa isbedeshay eh, farmaajo iyo khayraa qabsaday niman horu socod ah yaa meeshii yimi waxa weeyaan doonaya ummadda soomaaliyeed inay wax noqoto marka yacni waxaa labadii baa isla qabsan waayey dantii gaarka ahayd iyo dantii guud baa isla qabsan waayey marka anigu waxaan qabaa inay uun eh, waxyaabaha ku salaysan tahay anigu Een, si gaara madaxweyne waxay een, markaan arrimahaas oo kale aad ka dhawaajisay eegno d- maamuladu waxay ku eedeynayaan farmaajo iyo gaar ahaan xukuumadda uu hogaamiyo een, ra-iisul wasaare xasan cali khayre inay fargelin ku hayso maamulada Een, adigu arrintaas maxay kula muuqataa
En, eh, taydii hore intaan aan dhammaystiro eh, faragelinta dee madaxweyne ku-xigeen baan ahado faragelin anugu ma arko waxaa layidhi awrta midna waa hayin midna waa layli layligu eh, kashiisa biyaha ku jiru ka didaa yacni haddaad adigu dambiilo tahay marka ugu horeysa yacni wax walba waad ka shakiyaysaa waad ka waxaynaysaa madaxweyne ku-xigeen baana anigu faragelin kolleyba puntland baan ka warhayaadoo cidi ku haysaa haba yaraatee ma jirto marka qof dembi uu leeyahay inuu cid kale dusha ka saaro ma aha marka ugu horeysa waxaan ku sheegaya dowladda federaalka horena waanu yidhi iminkana waa ku celinaya waxyaabo badan baa naga dhexeeya waxyaalaan iyadaa gaar u leh wixii iyada gaarka u leh hadalku wuxuu yahay war ha loo daayo oo siyaasadda arrimaha dibadda difaaca dalka yes waa la wada leeyahay nin yani waad ka warhaysaa horena waanu yidhi iminkana waa ku celinaya madaxdan meesha ka hadlaysa qaar baan toban kilomitr magaalooyinka ay degan yihiin ama magaalooyinka ay ku shaqeeyaan aan dhaafi karin dowladda federaalkuna yacni way caawin kartaa iyaguna caawimada waa qaadan karaan iyana waa is caawin karaan toban kilomitrnimaan dhaafi karin inuu eh, yacni buuq kale iyo fast sameeyo dee looma baahna marka wixii la wada leeyahay dowladda federaalka ha lagala fadhiisto ha lagala xaajoodo wixii la kala leeyahayna een, eh, dee waa la kala leeyahay marka ugu horeysa aan wax kala yeelano waxa weeyaan aan, eh, dalka resourceka dalka weli qeyb lama gaadhin baan u malaynaya wax laysku haystaana kaluunna maaha shidaalna maaha macdanna maaha waxa weeye war idinkuna maamul goboleeda noqda garbaha iyo dowladda federaalka noqda si aynu u gaadhno dowlad midaysan oo awood iyo karaamo iyo cizi iyo sharaf adduunweynaha ku leh waxa weeyaan halala shaqeeya dowladda federaalka waxay doonayaan inay siyaasadii eh, eh, muxuu ahaa arrimaha dibadda eh, qabtaan lacagayow eh, for example baa jirta maamulada qaar dee daabacdaaba jira waxa weeye lacagtii iyo ciidamadii xadkii iyo waxyaabahaas oo dhan dee iyagaa gaar u leh war waxa kale aynu wada leenahay deeqaha unbaynu ka hadli karaa waxbarashadaynu ka hadli karaa een, eh, horumarka kaleynu ka hadli karaae waxyaabaha iyadu gaarka u leedahay ha loo daayo laakiin wada hadlaaba heshiiye aan wada hadalno oo heshiino qoladanayna inay marba magaalo ku shirto kismaayo garoowe eh, baydhabo inay meelaha ku shirshiraanoo abuuraan uun eh, yacni xiisad ay abuuraan Een, badiba xiisadahaana aad moodayso berigii hore dakhli baa ka soo geli jiray hadda waxaan u malaynayaa inaan dakhliba soo gelin dalka marka arrimahaasaa taagan marka arrimaha anigu waxaan qabaa war ha la wada fadhiisto iminkana waan leeyahay ha la wada fadhiisto wixii aan wada leenahayna aan wada yeelano wixii aan kala leenahayna aan kala lahaano dowladda federaalkana iyaas anigu waan la xidhiidhaa madaxweyne ku-xigeen baana waxa weeyaan waxay diidan tahay baab iska yar inaad durbaan yacni beena ee la tumaana yacni horsocod keeni mayso iyo iyo iyo midnimo soomaaliyeed iyo iyo iyo qarannimo ma keenayso marka hala joojiyo hala wada hadlo sidee baa markaa iminka xalku uu ku jira maxay dan sidee baa loo wada hadlaya dowladdii dhexe waxay taagan tahay een, eedeynay maamulada usoo jeedinayso maamuladiina iyagay ku eedeynayaan haatanna aqalka sare dadaaladii ay ku wadeen halkaasay marayaan S- maxaa mirdhalka uu yahay marka waxaan u malaynayaa mid dhalkii way muuqdaa waxa weeyaan eh, waa tii dadku odhan jireen laydhkii wuxuu ka muuqdaa dhammaadka godkan gawaaridu gasho tunnelka there is a light at the end of the tunnel raggii waxaan abuurayay qaar waa kuwa ka tegay meesha qaar dowladdii bay la heshiiyeen qaarna way baxayaan oo waan hubaa way tegayaan marka waxa weeyaan dad eh, yacni qarannimada soomaaliyeed u adeegaya markay yimaadaan iyo waxaan imanaysaa laakiin hadda ma qabo eh, xitaa aqalka sare inuu wakhti badan iskaga lumiyo dowladda iyada iminka waad ka warraysaa afartan cisha u hadhay waxa weeyaan waxaan nagu wakti dheer baan u malaynayaa eh, madaxweyne axmed madoobe baa noogu wak- waa sagaal bilood baa u hadhay yacni qof iskaba sii eh, waxaan qabaa maba geli karaanba heshiisba ma geli karaan haddeer because heshiiskay geli karaan nin waktigiisii dhintay eh, dhammaaday dee heshiisba inuusan geli karin baad moodaa marka anigu waxaan qabaa habka keliya la samayn kara waxaweyaan ha la suga maamulada soo socda dabeedna dowladda federaalku heshiis ha la gasho laakiin nin sii dhimanaya waktigiyaan lagu lumin Een, laga yaabee laftoodu inay is- een, soo laabtaan arrintu marka ma halkaasay taagnaanaysaa baad leedahay haddii laftoodu soo laabtaan waxaan u malaynayaa afartan haddii ay soo laabtaan iyada lafteeda xal baa la helayaa because wada hadal dhab ah yuu dadku gelayaa hamoodin dowladda federaalku hadda inay ku dhiban tahay maamulada laftoodii baa dhiban nin weliba wuxuu doonayaa dari- meel uu uga baxa mahashan Eh, yuu raadinayaa hawshan iyo vaskan markii hore la abuuray aan jirin yuu nin weliba raadinayaa marka iyaga yaa baahidii qaba hadday soo laabtaan yacni dee gacan uur ku jirta weeye waa haddii aan weliba kordhinayo marka anigu waxaan leeyahay ha la sugo een, eh, een, muxuu ahaa inay dhacaan doorashooyinku kabacdi doorashooyinkana ha la bilaabo een, eh, muxuu ahaa wadahadalka waxaan runtii dowladda federaalkana kula talinayaa anigu haddii ay jirto lacagayow fara badan baa la sheegayey oo gacan eh, loo diray maamulada la siiyey eh, ha la xisaabtamayo iyo ha- waxaan ha la sameeyo yes way jirtaa lacagahaasi waxaan hubaa rag intay halka tagaanoo keligooda oo soconayo lacagayow loo soo dhiibi jiray waxa weeyaan dowladda federaalkuna taa way ku qaldanayd maamuladana waa ku qaldanaayeen waxaan u malaynayaa eh, muxuu ahaa dadkii martida ahaa ee reerka u yimi ee malaa garabba cad garabkii baa ka maqnaaday meesha oo ninkii garabka cuni jiray baa yidhi waxaan u malaynayaa cad idinkana idinka yimi annagana aan na soo gaadhin baa jira I- doorashooyin baa ka dhawaajisay inay gelayaan maamulada qaybtood waxaana lagu eedeynaya dowladda federaalku inay doorashadaasi een, ay faraha kula jirto musharaxiin qaybtood ay wadato arrintaas adiga ma kuu muuqataa
nin horta wax iska caadiya yacni waxba yaan laga dhigin wax weyn yes dowladda federaalku inay cid taageerto oo cid la shaqayn karta oo ay isku aragti yihiin oo dowladnimada iyo qarannimada iyo federalismka ee k- yacni ay isku fikir yihiin inay soo saarto runtii eh, ammaan bay ku leeyihiin inay samayn waayaan baanba ka baqayaa eh, yacni ku dhaliili maayo inay sameeyaan adduunkana meel walba way ka dhacdaa waxaan leeyahay een, anigu inta aan ogahay yacni cid aan ogahay oo dowladda federaalka iyo waxaan arkay een, runtii ma jirto waxa weeyaan aniga hadalkan aan hadlana dad baa yidha war dowladda federaalka aba lacag soo siisay adeer aniga shilin ima siin waxna ima soo siin waxa weeye maxaa si gaara markaa ugu taageertay dowladda federaalk yani qarannimada in la helo dowlad soomaaliyeed oo awood leh sida ay imikaba runtii marinka ay haysaa waa kii saxa ahaa ma awood ka duwan kuwii horebay een, tan hadda jirtaa markaa leedahay absolutely hahe waxaad ka waraysaa awoodda ka hayso s- eh, labadii biloodba mar baan waxaanu aadi jiray adisababa iyo nairobi waxa weeyaan eh, muxuu ahaa imaaraadkaanu aadi jiray saxaal la soo geli jiray laaluush ka soo qaadan jiray ummadda soomaaliyeed lagu kala furfuri jiray lagu kala diri jiray dhulkii la iibsan jiray yacni awooddaasi yacni awood qofku uu yeelan karo isku yeelan kara maaha awood dowlad goboleedna maaha waa awood dowladda federaalka ah leh marka dowladda federaalka maxay qabanaysaa marka waxaasoo kale wixii oo dhan waa soo xidhmeen hadda waxa weeyaan marinkii saxa ahaana waad ka warhaysaan inay hayso eh, yani world bankii iyo i m f kii iyo adduun weynihii iyo e u d iyo cid waliba inay aaminsan tahay oo ay aragto dowladdani waddadii sax ahayd inay hayso siyaasiyan iyo iyo- iyo iyo iqtisaadiyan labadiiba inay hayso inay eh, marka in lagu taageero anigu waan qabaa waxa weeyaan eh, dowladdii dowladihii hore yani intoodii ay gaarsiiyeen bay gaarsiiyeen kuwanana way kasii qaadeen waana sii laba jibaareen hadda dowlad soomaaliyeed oo la aqoonsan yahay oo shir walba ku soo noqotay saaxaddii adduun weynaha iyo dowladaha weeye shir walba ka qayb gasha calanku sulan yahay eh, muxuu ahaa hadalkooda iyo codkooda leh Eh, awal heerka maynan gaarsiisnay laakiin waxaan arkaa tubtii sax ahaa iyay ku taagan tahay in lagu taageero
aquna medical center of bilaash ee war dhammaaday udur aytisa la hel akhuunaa midhikale santara haddii kol eedan asriyey amalin sugaana ay ka galnay aquna medical center axsan haruuntiyo adeega caafimaadka aqoon-yahanadiiba aruursatay aquna medical center casri mishiimo ayu nooc daawo irbado aan dhammanayn isqabsho tayo leh ililan arooraw aquna medical center ideeg suuban shaqaale asluub leh khibrad iyo aqoon dhakhaatiir caafimaadka ka hel dheer intii udur sheegadaasa ayno laylan saaro eebegay hokiinka darmooba daawadiyo kiin qoraan degdeg anka aafamaadasa xarunta lakiinka diyaariyo akhuunaa midhikal santar eddii imadowta udur walii korkaaka jarab walkoo ka baare walkiin edaaye waana waykoo ka daawaye akhuunaa midhikal santar baydhawiye helshe isbitaalkiyo ka neebsadeengu aquna medical center antiqii wado harunti yeelata mayba ku mid aha o b d oo dhakhtarka fadheedow qayb ultrasawne oo la kabaarow waana la ka ogaadow dhammaan udara ka dhiyaw uurka jarka iyo weliba owlaada ka jaraan oloolada midhawaay fadhi qaybta umilisada qayb jiif emergency eh qayb farmashi ah daawo doorshe daraaw unlahay
ururka haweenka qaranka soomaaliyeed waliba usahaayako muranku teeganay kaasoo lama dhaniyoon shal qaybsadan markii dambe waliba muqdisho iyo haayako usukuweeladeen shirkaasi tigeek waliba iyo haeenahan ayo ku qayb galeen qaar kumid ee ururka haweenka qaranka soomaaliyeed waliba yeedaha yirtay shirkaasi tihiwaana qaybna ku hay habka ee, dhaqanka nisbaray maantiin gabdhaha quruxda badan maamooyinka een, dhallinyarada dhammaantiin waa in salaamay een, ah, waxaa idinku salaamay salaanta islaamka lagu salaamada ugu qaalisan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu een, ah, waxaan aada ugu faraxsanahay inuu maanta noo soo dhammaado een, ah, tababarkii noo socday lix iyo labaatankii ilaa sideed iyo labaatanka oo maanta ay ku eg tahay een, waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dhallinyarada hooyooyinka een, dee annaga hooyooyin iska cuslaadaan nahay naftirkeena ma- macna- dhallinyaraan isku daraynaa En, ah, waa tababarkan waxaa waaye tababarkii noogu horreeyey oo horta aan qabano En, ah, waxaan u malaynayaa waxyaabo badan inaan ka faa'iidnay muhiimadda waxaa waaye inaan fahano en, ah, waxa tababarka uu yahay ama leadershipka sida hore loo yiri en, ah, waxaan u malaynayaa aadaa ugu faraxsanahay horta en, ah, quruxda iyo maaragtay habka loo soo agaasimay en, ah, waxaan u mahad celinayaa en, ah, ururka haweenka uu soo qabanqaabiyey en, ah, in macnaha la qabto tababarkaaneyto iyo sidii quruxda badnayd macalimiinta oo aan ka dhamayn ardayda gabdhaha yaryarka ah oo agaasimayay isku xiridda qoraalada muxuu ahaa een su-aalaha la isweydiinaya aada ugu faraxsanahay waxaan rabaa inaan dhammaantiin idiin mahadceliyo ururada ururka haweenka qaranka soomaaliyeed gabdhaha guddiyada gabdhaheena yaryar een, ah, oo dadku waxbarto aqoonta leh een, ah, guddiga maamooyinka een, dhammaantiin horta waa idin salaamay waan idiin mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan idiin sheego een, ah, macnaheeda ma aha in macnaha ama position la qabto ama guddoomiye la noqdo ama leader la noqdo macnaheeda ma aha in macnaha aan isku cabirno macnaheeda waxay tahay inaan tale isisiin karno inaan wada fadhiisan karno inaan wax wada isweydiin karno inaad tale isiin kartaan een, oon wax taladii la iska qaato oo tale aad leedihiin oo cod aad leedihiin kursiga uguma fadhiyo inaan macnaha aniga uun taliyo waa inaad ila talisaan dhammaantiin Een, ah, maanta waa isku nimid idinkoo isa soo wada xilqaamay halkaan isugu imaanay waxaan rabnaa inaan meesha kasii wadno haddii ilaah yidhaahdo tan waa noo bilaaw waxaan qabanaynaa tababaro ka waaweyn oo gabdhaheenna sida gabadheena quruxda badan ay ka dhawaajisay ee, oo ahayd gabdhaha waxbarta aqoonta haddii ilaah yidhaahdo waxaan ku tali jirnaa idinkoo macnaha noo iskaashanayno dhammaanteen guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenada dhammaan guddiga een, inaan wadatashi yeelano oon gabdhaha sidaan wax ugu qaban lahayn ama tababaro ugu diyaarin lahayn ama shaqo ugu ugu ugu diyaarin lahayn wasaaradaheena aan la sha- kaashan lahayn dowladda aan la kaashan lahayn inaynan gabdhaheena aysan noqonin kuwa guryaha fadhiyo oo markii wiilasha baxayaan canjeerada uun u dubo canjeerada siiyo gabdhaheena gabdhaheenna waa inay noqdaan kuwo iskoolka aada qalinka qaata waxbarta dhinacooda wax ka barta xaqay u leeyihiin waxbarashada xuquuqda wiilasha leeyihiin ayay leeyihiin inay wax bartaan inay wax soo saar leeyihiin lafdhabarta muxuu ahaa een- een, muxuu ahaa waa waa haweenka haweenka halkee waa gabdho gabdhihii oo weynaaday oo markaasaan hooyooyin la noqday markaas eh, de ma la cuburin karo En insha allah waxbarashadeennii inay noo soo noqoto oon waxaan xaq u lahayn inaan raadsano oon macnaha oo dee idinka keliga wax ma raadin karee inaad idinkana ila raadisaan dhinacyada iga istaagtaan oon xuquuqdeennii aan u dagaalano macnaha waxbarashadii aan lahayn inaan waxbarno gabdhaha inaan ku wacyigelino inay iskoolaadka tagaan inay waxbartaan een, ah, caafimaadka hooyooyinka dhibaataysan inaan macnaha iyagan aan ogaano isbitaallada inaan ku booqano inaan yeelano een, meelo een, een, oo caafimaad ah oo ay tegi karaan hooyada uurka leh hooyada dhibaataysan oo aysan eh, isu ka fikirin ma tegi karo waan xanuunsanahay oo meelaan taga ma laha inaan annaga wax een, isku darno ama aan wax abaabulno haddii aan dhahno is- isxilqaan waa inaa ururka haweenka oo yeeshaa dowladda waxay noo suubisay isxilqaan annaga haweenka haddaanna waa inaan ishilqaan suubsanaa waa inaan sarteenna duduntay oo aanu ku leenahay inaan kow ka bilownaa oo aanu ka dhignaa mid qurux badan haddii aynu nidhaahno muxuu ahaa dalal shisheeye wax ka sugaynaa wakti ayay nagu qaadanaysaa doolar doolar lagu dhal- lagu dare lacag badanay noqonaysaa haddii mid shamiito keento mid dhagax keento mid eh, muxuu ahaa biyaha keento aan annaga baxno iskaax u qabsa aan suubsanno sartaas waxaan kasoo dhigi karnaa mid aada u weyn markayna aragto dowladda annaga inaan wax qabsanayno haweenkii ay u istaageen inay wax qabtaan dowladda iyadana wayna caawinaysaa oo macnaha wayna garab istaagaysaa laakiin haddii aynu fadhiisano oon dhahno maxaana suubinaa een, eh, international community-ga ama dowladaha shisheeye inaan wax ka sugno uma baahnin waa awoodnaa mi- midii xanuunsan inaan inta wa- account furano aan ku caawino waa inaan yeelno caafimaad xarumo annaga noo gooni ah oo ay haweenka leeyihiin hooyada iyo dhallaanka ay leeyihiin waxaa kaloon ka maqnayn maadaama ururka haweenka qaranka aan nahay ma aha olso ragga inaan xaqirno waa wa- waa wiilasheennii waa aabbayaasheenii waa odayaasheenii waa cuqaasheenii ayagana waxaa jira dad u baahan inaan caawino inaynan only dhihin haweenka ayaanu nahay ayagana inaan caawino kii tabar daran kaan awood lahayn inaan ayagana garab istaagno gabdhaheenna aan waxba qabsan karin ama cuuryaamiinta ah ama indhoolaha ah waa inaan biroyortiga koowaad wax uu muhiimadda aan- aynu siinaa oo aynu wax u qabanaa marka waxaan u baahannahay gabdhaha yaryar oo aqoonta leh inaan macnaha isxilqaano een, waa gaari doonaa heer waxaan gaari doonaa la dhaho soomaaliya waxaan rabnaa haddii ilaah yaro inay noqoto dumarka ugu fiican adduunka inay soomaaliya noqoto soomaaliya waxay leedahay dumarka ugu fiican haweenka soomaaliyeed haween ka fiican adduunka ma jiraan taas ayaan aaminsanahay gabdhaha iyaga qof ka fiican ma laha gabdho karti leh awood leh ee cod leh ayaanu leenahay waxaan rabaa waxaa idinkugu mahadcelinayaa macalimiintii guddiga soo abaabulay een, ah, inta meesha isugu timid aad ayaa u mahadsan tihiin waxaan kaloo aan rabaa inaan u mahadceliyo een, saxaafadda ayaan rabaa inaan u mahadceliyo oo marna naga maqnaan ayagoo macnaha dee way ogyihiin hooyooyin isku tag inaan naho aan doolar doolar isku soo darnaye iyagoo noo naxariisto oo dhahaan muxuu ahaa ururka haweenka waa inaan taageernaa oo markaan wacnaba noo imaado haddaan dhan war annaga lacag ma haysano way noo taagayni ayagana aadaa ugu mahadcelinayaa caawimaadooda ayna caawinayaan waxaan kaloon u mahadcelinayaa hotel xaawataako oo aad iyo aad iyo aad si qiimo leh oo qiiro leh runtii noogu noogu sharfay oo noo ogolaaday hoolkooda inaan ku qabsano Een, ayagana waxaan leenahay hotel xawataako aad ayaa u mahadsan tihiin dhammaantiin waa idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هنا بنو قتيبة تنادي الشباب يحييكم إخوة بيننا jaamacadda jubbada sare abarjuba university arle eberbati abag hoos yeelo waaye ubur hoola daagan i idoodkii bartiyo la waaye maylan aane arle wal an heli la waayo umadiikanoolayti iratis eedidey walan akhyaaryaw la waayo antaasmayn aaw ahaa ilmalan weydiyaani aqoonlaan i weliba aqlo an shaqeeyana ilow maylanku ka baxay ini ilmo la weydiiyo lan aqalgaado jaamacadda jubbada sare aqoon weydiisa arrajiride ankabahe iyo jinabi ekii tilmaamoy iiliyo ololxumuma ilmisaasami ku dhahala ankubatooy arlaada horandeer jaamada burjub tiiba taaloteedna biisheentiya jaamacadda jubbada sare oo hortaba isanku ogayteen aaday jaamacado iyo ili aqoontaha kuburqadaasi ya haddana ilmashee la beleeriyey ustaadadii la kordhiyey deer jaamacadda abar jubba abar juba university intii hakuqalin jibiidi ummaddo aan ficina aqoontiyo welan bogi adiina unku baaqato deer jaamacadda abar jubba sidii bartijiirkii hanmeeli jaahilnimo aylanka dabi jaamacadda abar juba miitaro doorka ilmaga jaamacadda abar jubba lakii baro wayba ku mid ahaa college of veterinary medicine oo afarsan ee college of agriculture science oo afarsan ee college of medicine and health science sida public health oo afar
idaacadda warse magaalada baydhabo iyo dhegaystayaal noola dareersan barnaamijka kulanka iyo ka guda jarne wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka ee soomaaliya geeg waliba yeedaha tito yeedan ha bandhigtay mashruuc la kawado in dastuurka kumeeldeerka ee dalka uusan nagada ko lambedela luqada carabiga wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka yahayka uusan saxaafadda la hadlay waa xaflad aan ku soo bandhigaynay ee, carabiyiintii mase tarjumaaddii dastuurkii kumeelgaarka aan soomaaliyeed oo labada kun iyo labaiyo tobankii la qoray kaasoo aan ku tarjunayn luqada carabiga ah ee, markaan aragnay muhiimadda ummadda soomaaliyeed luqadda carabta ay u leedahay ee, maadaama aan ka mid nahay jaamacad duwal carabiya aan ka mid nahay maadaama dad badan oo soomaali ee luqada carabiga akhriyaan maadaama adduunka aan rabna in luqooyinka xayiga ah oo ay luqada carabiga ka mid tahay ee uu dastuurkana uu ku qornayn waxaan samaynay in aan u helno tarjumaad oo rasmi ah ee, taasoo markaan ee, jaamacadda carabta ee, aan ee, naga caawisay oo sidii lagu tarjumi lahaa oo nasiib wanaag weliba waxyaalaha aad aan ugu faraxsannahay aan meel kale lagu soo tarjumin oo khubaro soomaaliyeed ay tarjumeen ee, nalana fulinahayeen oo naga caawiyeen jaamacad duwal carabiya taasoo ahaa barnaamijka aan halkan ku soo bandhignay ee, muddo kooban oo saddex bilood gudahoodaana dastuurka dhan lagu tarjumay oo luqa carabi oo rasmi loogu bedelay ee, kadibna waxaan samayn doonaa ee, kan kale oo qabyatirka ahna inaan asagana bayska kan kii hore waayo oo sababta haddii laga guurhaya xataa inuu jiro ee, sida uu soomaali iyo ingilish ugu qoran yahay fershin oo carabi ahna inuu ku qornaadana waa daruuri ee, kan dambena saasoo kaleaan rabnaa luqooyinka dhan inaan ugu tarjunno sababtoo wax wada dhammaystiran oo laga wada faa'iidsan karo oo ummadda soomaaliyeed ee, i- iyo adduunka nala xiriiraba ay arki karaan inuu noqdo
أنا نيهو غاريغا ما بكعي ما كودع نيهو أرضو مكانك النظن وينو دهني
no no no no no no niyow baabuurka wal cilid li'erawha biyalato magabu ilow waliga aalay hatafadaas inaad cilid isku geliyda baabuurka oo maxay tahay ciladan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan iyo kashibta baabuurka may shidaalka marka aad kashibaasa baabuurka ama galadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada ma uusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may maaba aragnay kaalinta shidaalka ee baydhabo lagu furay casriga ee la eraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantiiba intii babirka xamaaladaas iskala wada hoobatay lan dhugun lahayna dhaayo ma lailan been ma ah
kaafiya petroleum waa tanaahay bal aan arko shidaalkeeda alla bal arag gaarigii markaan shidaalkii kaafi petroleum aan ku shubay dhawaaqiisa hadda kadib waa aniga iyo kaafi petroleum wallee kala ma harno
degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waliba yeedo ku dhiida iyo kulan laga taageeraay musharaxa madaweynenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya anteegin xuseen cusmaan xuseen walinu sahaykoyo ku qiiqbalan bulshada meelasaytiyo ka suganaya waanoo qaar kumad ee bulshadii goobta saytiyo ku hadalan yoonay taageerada tiida iyada keedanayti musharaxa ee anteegin qobodobka xilka madaweynenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد إخوة الكرام أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعد شيء وحاسيس شرف لي كرام أنزين سود وين ميشن آت أنزين كما حديانا سود وين تن أما ديار قروغدان ولالكين حسين عثمان حسين asan soo diyaar gadoobdeen anina diyaarsiin lahaa odagiin ah waxaan lanaa xuseen cusmaan xuseen ku soo dhowow guul iyo baraare waxa waaye ninka keliya xuseen ninka keliya ka kalsoogna waaye aqoontiis iyo waxtarshay dadaalshay horena lan soo aragay haddana inaas dhammaystiri doononka rajeeyaan xuseenow ku soo dhowow garabka allah galo guulankiin rajooyaane gobolkan maadaama koonfur galbeed aska socda gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada afgooy gobolka guud ahaantiisu aad walaanka faraxsanya xuseen cusmaan xuseen inaas ansoobo oo musharax aadaanan ka faraxsanna unun ilaahay waxaanan ka baryaane inaas xilka ilaahay aan sahlo garabshayna galo waxaan intaas raacsiyaane dhalinyarada iyo ooyooyinka iyo odayaasha nabadoonada culamaaudiinka intan meesha roogtu waxay diyaarinayina inay garab siyaan ay la shaqeeyaan balan intaasu noo sooxe insha allahu tacaala warka waxa waaye albadina waldhihi laakiin xamaasadana hayto wal soo kooba maahme walaalkeen aan soo dhawaayno aadanan jecelna waltarka deegaanka gaar ahaan gobolka degmada waxaan ka filaane inas waltar zaa'id ee zaa'id ee sanii muujiyo doono sidii horobas aan weela jiri haddana inas dhammaystiro insha allahu tacaala midda kale waxa waaye walaalkeen xusmeen lan aqoon leh geega professor b h d wadada waaye shahaada leh ma aha garabka riix iyo dabaka riix ma eh nan aqoontiis inta ka soo lankan lan aqoontiis inta ka soo gaari waaye unun an qirsangna kii sugaani oon filadaani waaye ilaahay niishaani insha allahu tacaala guul iyo baraara rajoyana gaar ahaan insha allahu waxaan rajaynayaa unukoo ishaysano weliba waxaan rabne yonkii doorashada inaan baydhabo seedaano intaano ishaysano inaan meesha seeno oon baydhabo seeno wacdana tusno gobolka shabeellaha hoose xamaasada iyo kartida ka jirto waxaa jira xuseenow hadda ma dhalana maas aan soo gala waayo haddii isladiina waxa waaye isbaariya isbaara mooryaameed maka qayb gala korne barfisor aqoon le waaye hilijay hadda wala roga hadaska kale awalna ma moogayne lankan waxa waaye lixdii gobol markii la tartamayne kaali kuwaas ka ahay haddii oo halgankii oo digil imira suub yahayna awalas ka ahay haddii lankan aqoon aan lahayteen aan lahayteen sanan lahaynana lan siyaasi wiinoo welijayba siyaasadda ka jiras ahay laakiin xilkan hadda sugaayo xilijay booy haddas ka qayb galo kore ununu diyaaran kaana wana ogayni raallinan ka ahayni insha allahu warka malbadiya hose odayaal iga dambooyan dhammaystiri doonaan jisaakum allahu khayr khayran sii rojoye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني إن شاء الله بالكريم waxaan idinka salaamoyaa inta kastoo kulunti munaasabadan insha allahu oo xafladan laan dhigi maanta xuseen usmaan xuseen waa dictoorka oo maxaa ragti insha allahu bilkariim musharax koonfur galbeed madaxweynaha aya waa nin aqoon yahan eh waa nin istaahilow inaad xilkan qabado insha allahu bilkariim ilaahay waxaanan ka rajayaane in kii ka guulaysad iska dhigo inta koonfur galbeed wada degaaso maaragta musharaxiin ah waxaanan sheegaane in ninkan ascaya nin galadi ah digil ah hasaahaatadiya digil xil sidan aan wiin welijay ma qabane walaalii intaaynu koonfur galbeed nina degaayaan nooc kastoy ayiin ama digil iyo mirifla haddii ayiin mirifla waxaan ka rabnee weligay xilkaasuu soo haay maalingna matakoorne baarlamaankii wiinay waktigii casalkii oo xilligii cabdirashiid iyo cabdulcusmaan guddoomiyii baarlamaan iyo ka ahaayeen ilaa iyo hadda iyo gacanta ka haayaan guddoomiyii baarlamaan ay soo haayeen xilkan maanta waxaa wadamacay digil digil iyo miirflana digil wabiin in ay ogolaadaan gaar ahaan uruska waaye galadii waaye digil imirfur urus joobo iyo inta la degaas oo walaala ka yihiin dalkay kamintaan aysan yihiin waxaan ka rajaeyaane oo xibno meesha ka leh oo baarlamaankaas ka jiraan in maanta ka sharafaan ay xaqdhoowraan in galadii uruskii hataa in maaragta welijaana soo istaagne ay maanta aan soo istaagti in ayagoo raali ayiin maaragta inay codkiisayaan aan rajaayaan insha allahu bilkariim waxaa waaye nin maaragta xil muddo soo haay oo xildhibaan ahaay oo maalinba hataa eelaka sheekadii xumaan iyo wax lamid ah ma jiro dadka maaragta degmada iyo koonfur galbeed iyo soomaaliba nin maaragta hool wiinan soo qabadi waaye maaragta taliyaha nabad sugidas ahaay xaadirkan aska soo ruqsiyoysan sisan nagado musharax madaxweynaha koonfur galbeed insha allahu waxaana rajayaana in ilaahay asakiro wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
bismi illaahi araxmaani iraxiim hooyooyinka maxaan ku dhaca hooyooyinka dhallinyarada odayaasha culuma owdiinka waxgaradka xafladdan ka soo qayb galay lagu taageerayo madaxweyne ka koonfur galbeed xuseen cismaan xuseen waxaan waxaan idinku salaamayaa afar iyo tobanka iyo boqolka qur-aanka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan walaalkanya musharax xuseen cismaan xuseen u rajaynaynaa allana uga baryaynaa inuu noqdo madaxweynaha tartanka ku guulaysta koonfur galbeed allaha ka dhigo waxaan rabnaa haddii ilaahay guuleeyo oo guushaas uu ku guulaysto inuu isbeddel koonfur galbeed iyo maamulkayada ka taagan inuu wax wanaagsan oo xaraga leh u horseedo allaha ka dhigo waxaa soomaalidu tiraa ama waa la muuqdaa ama waa la maqan yahay ninka soomaaliga waxaa laga rabaa mas-uuliyadda ou qaado inuu u qalmo kana soo baxo beenna ka sheegi ma doonayno nin carabkiisa iyo ficilkiisu kala beddelan yihiin waxaan doonaynaa nin ficilkiisa iyo carabkiisu israacsan yihiin waxaan doonaynaa nin lagu budaalo oo dhibaatada dadka hayda iyo dalka ka saari kara ee ma doonayno nin dhibaatada garab u siiya waxaan rabnaa walaalkanya allah ha ku guuleeyo nasiib hadduu uu leeyahay waa heli doonaa in sha allahu haddii annaguna waxaan la jecelnahay inuu noqdo madaxweynaha koonfur galbeed ee tartanka hadda u diyaarka waxaan leenahay guul allah kugu siiyo ilaahay baan kuu baryaynaa inaad guushaas hesho waxaan rabnaa annaguna inaad waxaan kaa sugayno oo maamul iyo mas-uul laga sugaayay inaan kaa helno wixii ilaahay waxaan intaas ku darayaa nin kastoo ku soo baxa inuu mo soomaalinimada iyo islaamnimada iyo deegaanka u dhinto aan ka doonaynaa ninkou ahaana ha ahaado ninkii ilaahay u qora baa helaya marka kii helow war dadkaaga iyo dadkaaga aqoonso iyo dalkaaga intaasaan ku soo gebagabaynayaa ragna waa iiga dambeeyaa wabilah tawfiiq
haddaa weeri waraabu kasaaw haddaa weeri bilaamigaadaba haddaa weeri waraabana kasaaw haddaa weeri Ah, haddaa weeri waraabu kasaaw haddaa weeri haa marka useenow afgooyaka dhaladii baydhawu deganya hudur deganya lan eedi eed lan kasaaw lan haddi lagu waraysadaaw ma'e Eh, taageeradaananka badan may haytay hanfarkorka kooy hanfarkorka kooynan iisheenay soomaalinimadiis iyo dadnimadiis iilay qiyaasanaysaallay walka dooradaani aadis ma sheego kono beertiyo ma sheego kono bedyo ma sheego kono laakiin geeg waraabana kasaaw haddaa weeri ateeginto waraabo kasaano weeri ulallangadan dhiibbidu korto in dhiiba laari useeno sediida gobol haka dhaladii ulaanan dhiibbidu korno howse hoolis qortada waayon haka qaadadu korno sheen wala wedu waaytee arro korno laakiin maysin sheegee dadka koowaad oo dadka kudbeeyaan badanay hanfar korka koylay taaqaraani ila ninka dhiyaa buunan ogayn useenow iyo dooradaan iyo ogolna maamulka koonfur galbeed sadiida gobolna ka dhaladii shisheeg makae haddan tusurina idiis meedhiska dhaladii haduuntiiska duuginta fiiriyooy aragooy siyaasadiis baydhawi gurunka gadii hudura gurunka gadii hamara jeyti marka maysiin koosadaan maaragtay dadka heer afgooy deegaanka inii gobolka shabeellaha hoos seenoowni in do-ayn ankashibna may noomogon dad unafacaana ee iya odkiilukisugooy oo meelka jiraan hogeega degmada afgooy la degna aargada umbo hirijaad umbo argumbees la degna una minkum todobatiifa gadiifani todobamarowsana gadiifani nasiiwanaag marka waan isha alla na deero doonto qofi odyey maalintaasa sharbaa laakiin hadda mayska ognaa ballamniin ee ninankaas un do-ayna ee sida ninkii hortay haayay bisheegi geegilay digiri miriflow walasiinkoslay digir geegilay inta gaday miriflow isgaabita ari daraadi ayni mark walaalkan anka shimna la doorado dalkunlin dhiiba maynoo sheenoy lan walka qaada lu korn waay useenoo shalay inta anindagii soo iidumar nabasuuday wadad belad kuma fartis geed sheeni haddii usa kasuwa intii dadkaada kakasha unfadi geeg dada laa dili shalay dada laa dili intii kabahiyeesas diliya mayseeday baydhawo suusa dadkun walankugoba daraadiye marka makadheer adaa doogiyeysi oo naqdi walaana dhirfinayla hiraabduni oogaa ka kahi madii dadka loo hormarsiya ka dhirfi ee haddana inta ka gaabsadee marka allahu akbar allahu akbar allahu akbar wabilahi tawfiiq
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan aad ugu faraxsanahay xamaasaddaa i qaaday waxba ha ii arkin raalli ahaada xuseen cusmaan xuseen waa nin aqoon leh diini iyo maadiba u malayn maayo inuu wax naga hadlaynayo waxaan ilaahay ka baryaynaa markaan inuu ilaahay guusha siiyo waa ninkii simi lahaa shabeellada hoose oo idin waa ninkii midayn lahaa shabeellada hoose colaad badan ka dhacday dhib weliba oo weliba ka dhacay waxaan jeclahay ninkii midayn lahaa inuu yahay xuseen cusmaan xuseen waxaan ilaahay ka baryayaa inuu libinta ilaahay ka siiyo dhan maadi iyo dhan diiniba labadiba wuu haystaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu guusha ilaahay soo siiyo waa ku salaamo walaalkayga xuseen cusmaan xuseen assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaantiinaba meeshaan meesha meeshaan maanta waxaan iskugu imaanay madaxweynaha ee hadda ee k s g ee naqon doona madaxweynena noqon doona insha allahu tacaala xuseen cusmaan xuseen taageerada gobolka shabeellada hoose iyo baay iyo bakool loogu qabo waa taageero aad iyo aad u baahsan insha allahu tacaala kollaygu waxaan rajaynaynaa in uu ku guulaysan doono tartankan ee ka dhiman toddobada maalmood insha allahu tacaala xuseen cusmaan xuseen gacmo furanaan ku soo dhoweyno dal iyo dibadba waa looga bannaan baxay waa lagu taageeray waana nin wax qaba kara oo waxtarkiisa iyo cv-giisa iyo aqoonsigiisa aan ognahay xuseen cusmaan xuseen ha guulaysto ayaan leenahay maadaama aan nahay dhallinyaradii gobolka shabeellada hoose ninkaas aad iyo aad aan u taageeraynaa insha allahu tacaala sacabka xaggiina waa marka bisinkabeeni waa burburaa bigtiisa maliiwaanka oo bacihiisa mabaxeeysa bagnaxalee waanka soo qaadi aybuulo istaagta banaankii waa jeel baqarkee waa jelayaa barfiseerkeygii abdinaasir caalimo waa balinkiisa kulmaaha basal xariiq waayo biyooleyna beertisoo gelin eedahay boobka oo kaaga bilaabahaa ninkaastow maxaas ka baqaa bhd ninkaasto maxaas ka baqaaye barfisoor xuseen cusmaan xuseenow batuule abooweeli bashiir cusmaan muuse esinkiisa bacdigeeykaayeen ninkaasto maxaas ka baqaa bhd ninkaasto maxaas ka baqaaye maxaadka baqaa asaabadiyaayo batuule aboowe asaabadiyaayo beloobi ma sheegaan aaliya baariqima been maxay iyo boqorba ii sheego boqortooya kaladi ahaan tahayno boqortooya kaladi ahaan tahayno aloo barakeey aloo barakeey baarka dheer huseeno aloo barakeey baarka dheera huseen usmaan huseeno boorkaalooga ku dhaartooyo buriga kuduula oo baarigiisii oo baariga kuu badi maayo baariga kuu badi maayo aloo barakeey baarka dheer huseeno aloo barakeey baarka dheer huseeno aloo barakeey aabartiita la taalo baayo bakoola bartiita la taalo Professor Husseina, Bakari Magalai. Professor Husseina, Bakari Magalai. Bakri Abdul Gagab Kamagai. Bakari Magalai. Bakri Magalai. Professor Husseina, Bakari Magalai. Professor Husseina, Bakari Magalai. أنا بقول في والله نكي بروحايا بقول في line in nuqala kureeni nuqala kureeni waaye ilaahay naastiri weyn waaye maantooyirkaa now now yiri aradaa noo nuuxsati niinow naaska baadiini naartiyaa daboolka laga qaadi abkiisiyo nuur axmedow siyo qaynaadadeedii waa kusoo gaartay aamadea abkiisi nuuri igow naadadeeda waa kusoo gaartay aamadea nuuraani ahaanteeda soo baxaayo oo amnaa xuseeni nuurkan soo baxaayo oo amnaa xuseeni nalalkaale iska shidan iyo nuurkan soo baxaayo afkooya nidaamkiisa ninka sameeyey ma taqaanaa cabdinaasir aalimow nuurka soo baxaayo oo amnaa xuseeni nuurka soo baxaayo oo amnaa suwal baysanadin saaxiibyaal waliba wanasan lana hamiin fayla guud ahaan waliban taa ka gebagabeeyeen barnaamijkii kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhaban tireedun ku kulmaana waliba san lana saas iyan imaanaa laba salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu